أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur talaado ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada wararhka andalos doornimadan kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan sirdoonka kooxda hurdada soomaaliya ayaa si weyn uga qeeladhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jidhacow ee magaalada muqdisho howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhaca gobolka laamu ee ku hojira gumaysiga kufaarta kenya kooxda hurdada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wax rajaa ka qabin heshiis ee la gasho axmed madoobe isku soo baxyo ka dhanna maamulka hirdada galmudug iyo doorashooyin gaaleedka uu wado xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud munaasabad nabadoon cusub ee ku dooranaysay jufa ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaanka garboweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa wadda horumaro dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ay ka hirgelisay degmada buqaqable goobo waxbarasho oo hor leh siyaasiyiinta maamulka ashaadaladirarka puntland ayaa si adag uga hor yimid heshiis iskaashi oo ay wada gaareen maamulada ka arrimiya hargeysa iyo garoowe
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran saraakiil ka tirsan sirdoonka kooxda hirdada soomaaliya ayaa si weyn uga qeeladhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilcow ee magaalada muqdisho walaalkan khaalid xasan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya saraakiil ka tirsan waxa ay ugu yiraan nabad sugidda ee nisa oo ah jawaasiista kooxda ridada soomaaliya ayaa si weyn uga qayladhaamiyey fashilka abni ay wajahayaan kadib weerarkii barakeysnaa ee helyaayada towxiidku ay ku bartilmaameedsadeen godka jilicow oo ah taliska ugu weyn ee sirdoonka ridada gobolka banaadir mid ka mid ah saraakiisha nisa oo magaciisa qariyey ayaa u sheegay warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka oo lagu magacaabo the rob side news in weerarkii mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilicow oo ahaa foolxumo weyn iyo dhabarjab xoogan oo soo wajahay amniga kooxda ridada soomaaliya sargaalkan ayaa qiray in xilliga mujaahidiintu weerarayeen godka jilicow ay ku shirayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka kooxda ridada soomaaliya waxa uuna isagoo arrintaas ka hadlaya uu yidhi markii uu weerarku dhacayay waxaa godka jilicow shir uga socday saraakiisha sare ee sirdoonka sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan nisa oo la hadlay warbaahintan oo fadhigeedu yahay washington ayaa qiray in wakhtigoo weerarku dhacayay oo ahay xilli saraakiisha sare ee nisa ay kulan toddobaadle ah kulahayeen godka jilicow taasoo muujinaysa ayay yidhaahdeen in xog sirdoon oo sax ah ay xoogaga al-shabaab ka haysteen howlaha ka socday gudaha xaruntaas sarkaal kale oo ka tirsan sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa warbaahinta daroob side u xaqiijiyey in rag looga shakisan yahay jihaadiyiinta al-shabaab ay gebi ahaanba baxsadeen intii uu socday howlgalka kaas oo daroob sayd ku tilmaantay dhirbaaxo kulul oo ku dhacday kooxda villa soomaaliya murtada buukar carmaan oo mar soo noqday wakiilka gaarka ah ee kooxda ridada soomaaliya u qaabilsan maraykanka ahna falanqeeyo abni oo u waramay warbaahinta daroob sayd ayaa ku tilmaamay weerarkii godka jilicow musiibo weyn oo fashil ku ah amniga ridada soomaaliya maadaama uu ka dhacay ayuu yidhi xarunta ugu weyn ee xudunta u ah dagaalka ay kooxda ridadu kula jirto jihaadiyiinta al-shabaab isagoo murtadkan tilmaamaya sida layaab kale ay mujaahidiintu ay ula wareegeen gacan ku-haynta xarunta xasaasiga ah ayuu yidhi meel lagu wareesto laguna xiro dadka looga shakisan yahay al-shabaab ayaa la qabsaday maali cad waxa uuna intaas ku daray abuukar carmaan in fashilka iyo guuldarada soo food saartay maamulka muqdisho aanu u muuqan mid intaas ku ekaan doonaa warbaahinta daroob said news waxa ay ku xustay warbixinteeda in howlgalka godka jilicu uu ku soo aaday xilli kooxda filla soomaaliya iyo isbahaysiga eusom ay wajahayaan guuldaro weyn oo dhinaca ammaanka ah halka jihaadiyiinta al-shabaabna ay sii kordhiyeen howlgalladooda iskuna fidiyeen dhul aada u ballaaran mahadsanid khaalid howlgal khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhaca gobolka laamo ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyallaha oo qore dhashiika uu ku rakiban yahay ayna la socdeen askarta kufaarta kenya gaarigan waxa uu ka baxay magaalada kiyunga waxa uu ku sii jeeday dhanka magaalada sankuura ee gobolka laamu ee ku jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah gubashadana waa gaari kooyal ah waxaa sidoo kale burburay qorigii dhashiikaha ee gaariga saarnaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wax raja ah ka qabin heshiis ay la gasho axmed madoobe walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa fashil iyo isfaham waa kusoo idlaaday wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen saraakiil shisheeye saliibiyiin ah kuwaas oo laba maalmood ka hor magaalada kismaayo uga furmay labo ka mid ah hogaamiyaasha murtadiinta ee dalka kusoo hogaamiyey ciidamada shisheeye xasan gurguurte ayaa isagoo farmaran dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay dhabarka isu jeediyeen axmed madoobe ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in dhammaan ajandayaashii laga wada hadlayay la isku fahmi waayey kadibna madaxa kooxda riddada ah uu go-aansaday inuu isaga tago magaalada kismaayo cumar cali cabdi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in marnaba aysan wax wanaag ah ka sugeyn axmed madoobe islamarkaana uu yahay siyaasi aan doonayn heshiis inuu fashil ku dhammaaday iyo in kale waa sugaynaa haddii ilaah yidhaahdo in kastoo wax badan aniga aan axmed ka sugaynba haddii ilaah yidhaahdo maxaa ula jeedaan waaba kuu sheegay wax badanba ka sugi maaya dhanka kale axmed madoobe oo u muuqday inuu yasayo madaxa kooxda riddada ayaa soo saaray qoraal uu uga hadlayo wadahadalladii fashilmay ee kismaayo ka dhacay marnaba sooma hadal qaadin magaca xasan gurguurte wuxuuna kusoo gaabsaday in la sagootiyey wafdigii ka socday kooxda riddada madaxa maamulka ashahadla dirirka ee jubbaland ayaa bilowgay safarkii xasan gurguurte ee kismaayo diiday inuu ugu yeero madaxweyne wuxuuna ugu yeeray walaalkay xasan sheekh balse maalin kadib wuxuu ugu yeeray madaxa wafdiga ah dowladda federaalka taliyayaasha sirdoonada dowladaha saliibiyiinta kenya iyo itoobiya oo kismaayo ku sugnaa ayaa la sheegay inay iyagana dib uga laabteen magaalada kadib markii ay wadahadalladu fashilmeen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xasan gurguurte iyo xamse cabdibare ay shir albaabada u xiran yihiin ku leeyihiin magaalada muqdisho waxayna ka arrinsanayaan sida laga yeelayo shirka mucaaradka iyo labada maamul goboleed uga furmi doono magaalada garowe mahadsanid cabdulqani isku soo baxyo ka dhanna maamulka riddada galmudug iyo doorashooyin gaaleedka uu wada xasan gurguurte ayaa mar kale ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa shalay waxa ay mar kale martigelisay isku soo baxyo ka dhanna doorashooyin gaaleedka uu wado murtad xasan gurguurte iyo madaxa maamul goboleedka shalla dirirka ee galmudug dibadbaxa shalay dhacay waxaa ka qayb qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kuwaas oo isugu soo baxay wadooyinka kuna dhawaaqay halkudhigyo ka dhan ah qoorqoor waxaana sidoo kale iskusobaxyada dhinac socday dhoolatus ay sameynayeen maleeshiya hubeysan oo qayb ka ah dibadbaxayaasha sarkaal u hadlay maliishaadka hubeysan ee iskusoobaxa qaybta ka ahaa ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan sanduuqyada doorasho ee wataan xasan gurgurta iyo qoorqoor degmada caabudwaaq in aan doorashadaas looga ogolan ayuu sidoo kale sheegay isagoo ku guudiyay in ay tallaabo qaadi doonaan haddii sanduuqyada la keeno degmadaasi waxay kaloo ciidankan diyaar u yihiin maanta oo aan mar labaad aan ku celinayno sanduuqii madoobaha oo caabudaaq lagu soo celiyey oo dhaqdhaqaaqiisii iyo wareerkiisa caabudaaq ka bilowday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa sanduuqa madoow inaan caabudaaq la keeni karin horey waa ugu dignay maanta oo lixdii bishii tobnaad ay tahayna waa u digaynaa waxaan u sheegaynaa sanduuqaas meelihii laga keenay in lagu celiyo haddii lagu celin waayo digniin hore waa qabeen maantana waa u digaynaa waxaan hadhowtadii kaga jawaabi doonnaa haddii aan la idmo gacan baan kaga jawaabi doonnaa wax dambe oo digniin ah qabaan ma jidho sanduuqa madow lama keeni kara cawduwaaq ciidamadaana u diyaarsan wax doorasho ah cawduwaaq imaan kara ma jidho qoorqoor baan imaan karin xasan shiikh baan imaan karin ciddii timaadda digniin waa qabaan digniinta ay qabaanna waxaa weeye war doorashadaas naga daayas ciidankan waxay diyaar u yihiin waxaasoo suuga aragtaan iyo teedhisaban iyo waxaasoo aad aragtaan beebe waxay diyaar u yihiin inay kaa howgalaan degmada cawduwaaq maliishaadka lagu soo bandhiga caabudwaaq ayaa ku qalabeysnaa hubka culus iyo gaadiidka nooca kuwa dagaalka ah ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin waa isku soo baxyada labaad oo bulshada ku dhaqan degmada caabudwaq ay ku diidan yihiin doorashada qofka iyo codka ah ee uu wato murtad xasan gurguurte taasi oo uu soo qaatay madaxa maamul goboleedka ashaara dirirka ah ee galmudug murtad qorqor doonayana in uu ka hirgeliyo deegaanada uu ka arrimiyo oo caabudwaq ay ka mid tahay balse diidmooyin adag uu kala kulmayo dadka deegaanka mahadsanid xaarif munaasabad nabadoon cusub ay ku dooranaysa jufo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadan ayaa ahayd in lagu soo gabagabeynayo kulamo iyo dowro u socday jufada talweyne aadan ee beesha orodeyn ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraaba kulamadan iyo dowrada ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud waxayna socdeen muddo toddoba iyo toban maalmood ahaa waxayna muddadaasi gudaheeda jufada talweyne aadan kulamadaasi ku xallisay madmadowyadii iyo khilaafaadkii ka dhex jirayay iyagoo ugu dambeyn doortay nabadoon cusub oo ka hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka ah isla markaana u doortay nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaasha iyo waxgaradka talweyne aadan iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka jufada tulweyne aadan oo soo dhoweeyey nabadoonka cusuba beesha tulweyne aadan maalmo adiga toban iyo toddoba maalmooda ayay meeshan joogeen dowra ku qaateen haddii ay dowlada ku qaateen waxay ku duubteen nabadoon nabadoonkaas magaciisa la dhaho cabdinaasir ciise jimcaale waxa weeye annaguna waxaa nahay ummaddii ou dhaqaayaan nahay haddee waxaa la rabaa adiga nabadoonkanagana aan cadacno aan ka dambayno sidaas awgeed ciddu waa asaada waxayna ku heshiiyeen wax shareecadda diinta islaamka waafaqsan wixii shareecadda islaamka diidaydana meel baan iska saarno waa iska xoorna ilaahay idinkii walaalayaal waxaan intaan nagala soo qayb gashay oo aan ku soo dhoweynaynaa annaguna aan isla garannay beelweynta tulweyne aadan oo meeshaan ku dooratay nabadoon magaciisoo ah naasir ciise jimcaale insha allahu tacaala isagana kii xaqiisa guta allaha ka dhigo oo bulshadiisa si xarakaad leh ugu shaqeeya iyo islaamkao dhan annagana kuwa ku taageera oo kala shaqeeya ilaahay naga dhigo walaalayaal inaan ku dadaalno oon kala qayb qaadanno nidaamkaas iyo wanaaggaas iyo xiriirkaas ma isku raacsanna beesha tulweyne aadan ah meeshan dowro muddo ayaama ku dhigatay waana ku daawowday nabadoonkii hore naxariista allaha siiyo walaalaha ajirna allah ka siiyo wuxuu naga soo maray ninka damban duubannay cabdinaasir ciise annagaa duubanno dooranay waa walaalkanya inuu aad noogu shaqeeyo cadaalad usula shaqeyn allah asaga ku duub annagana ilaahay muslim qaaliso walaalahood ku hogaansan naga dhigo intaas kadib nabadoonka cusub ee jufada tulweyne aadan nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale ayaa goobta ka hadlaya waa waaye wixii aan sheegi lahay qarabada sheegtay waxba hadda cosubu kuma jiraan walaalaha beesha talweyne aadan ee toddoba iyo toban habeen dowra ku jiray oo ku heshiiyey diinta islaamka inay isla qaataan oo daaquud bannaanka dhigay oo dii ilaahay kunaahiyo naftooda aysan dayacin oo i doortay waxay ii doorteen inaan xiriiriyo anna waxaa dii ilaahay kunmahaye igu diin waa ammaana diinta islaamka inaan ku dhaqo ayaguna inay igu garab istaagaan oo is igu garab bannayn oo is meeshaas layac ka imaan beesha talweyne aadanaan ka rabaa markii tulwaanada ka soo ururto haddana waxaan rabaa naqiibka inugu sii garabgalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeyntii naqiibka beesha owradeyn naqiib macalin sanaad gabeere ayaa la dardaarmay jufada tulweyne aadan waxaa lagu heshiiyey ku dhaqanka shareecada islaamka in la adkeeyo waxaa lagu heshiiyey in la garab istaago jihaadka bariga afrika ka socda naf iyo maalba waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda hawdariskaa ay kula dhaqmaan si wanaag ah waxay ku heshiiyeen wixii maaragta islaaxa oo diinta islaamku saamaxaydo inay isla bixiyaan oo walaaltinimo iyo xushmad iyo wanaag iskula bixiyaan waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda hawdariskaa ay kula dhaqmaan si wanaag ah oo deris wanaaga inay kula dhaqmaan waxaan la dardaarmaa wiilkayga dinaasir ciise beeshaanu beeshaadi waaye waxay kuu dooratay maaragtay shareecada islaamka inaad ku hogaamido waanaad ballan qaadday insha allahu tacaala ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ninkii maaragtay beesha maaragtay ku horkaca ku dhaqanka shareecada islaamka in ilaahay kaa dhigo iyaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay kugu wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa wada horumaro dhanka waxbarashada ah iyadoo wilaayada ay ka hirgelisay degmada buqaqable goobo waxbarasho oo hor leh walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya degmada buqa qable waa xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waxaana ku soo badanaya madaarista macaahidda iyo maraakista lagu baranayo cilmiga sharciga makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si wadajira isaga kaashanaya dadaalada kuwaadan waxbarashada diiniga ah iyo midda maadiga ah waxaana marka aad ag marayso goobaha waxbarashada dhagahaada ku soo dhacayo akhrinta qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam oo ardaydu ay akhrinayaan taasoo farxad gelinaysa qof weliba oo muslima muddo kooban oo aan jooga degmada buqa qable waxaan si gaara ugu kuurgalay dadaalada waxbarasho ee wilaayada ay ka wada degmada iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada waxaana la dhihi karaa buqa qable rag dumar caruur iyo ciroolaba waxay u dareeraan goobaha waxbarashada macaahidda la taaban kara ee ka dhex muuqanaya degmada buqa qable waxaa ka mid a macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy oo ah macad lagu barto luuqadda carabiga macahadkeena qaliil ibnu axmed alfaraahiidi allaa noogu deeqo dhabtii waan ku diirsanaye dadkana waxaa lagu baraa luqadda diintooda duruus wacan ayaan qaadanaa oon la dayn karine macallimiin dadaalaya baa jooga dacasheena iyaguna
muddada uu furan yahay macadka waxaa ka muuqanaya dadaal dheeraad oo ay samaynayaan ardayda dhigata macadka taasoo ku aadan barashada luuqadda carabiga bandhig kooban oo ay sameeyeen ardayda waxay ku soo bandhigeen qayb ka mida duruustii ay qaateen wuxuuna bandhigaasi ka turjumaya dadaalada ardayda ay ku doonayaan inay ku bartaan luuqadda carabiga نحن من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي لتعليم لغة العربية في محافظة بقع قبل لولاية هيران الإسلامية أنا من طالبات معهد خليل ابن أحمد الفراهيدي ونحن مسرورات بزيارة إذاعة الأندلس نقول للطالبات في محافظة بقعة قبل هيا التحقن في معهدنا العالية لكي تستفدن كثيرا من فنون المهارات المتنوعة كمثل القراءة والكتابة والاستماع والتكلم بلغتنا الميمونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي أباح شيخ يوسف عبد الله وأنت ما اسمك؟
اسمي عافية كيف حالك؟
بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟
بخير والحمد لله من أين أنت؟
أنا من صومال هل أنت صومالية؟
نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
أنا صومالية أنا من صوماليا من هذه؟
هذه أختي هي طالبة ومن هذه؟
هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله معناها أبتدئ قراءة مستعينا بسم الله الرحمن معناها الذي وسعت الرحمة جميع الخلائق الرحيم معناها الذي يرحم المؤمنين ربي معناها رب المربي لخلقه بنعمته العالمين معناها كل من سوى الله تعالى mid ka mida gabdhaha dhigata macadkan ayaa goobta ku soo bandhigtay gabay cajiib ah oo ay kaga hadlaysay dhibaatooyinka baaxadda leh ee heysata walaalaheenna muslimiinta reer falastiin ee gumaadka iyo go'doominta ay ku heesa yuhuudda cisadiiyo karaamada dhulkii lagu calaameeyey khasadii cudooneyd watay cududu sheegteene cabitaankii loo diidiye iyo cuno idaylkeede waa taa carruurteenne ay ciidda cunayaane carabtina albaabada xirteen cadowyo weeyaane casiis baan baryaynaa iyana inuu ciqaabaaye curdun iyo cirooliyo haween caan kastoonnahaba hubka culus haddaan qaadanoon cadowga wada aadno cisi baan ku noolaa lahayn cadowgiyo jabaye caruurtaas dhammaanaysabaa caawimaad rabee casiis inaad ka yaabtaan dadow celiya duulaanka macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidiy waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ardayda dhigatana dhammaantood waa gabdho kuwaasoo tiradoodu ay ku dhowdahay soddon gabdhood waana dufcadii labaad ee macadka waxaa jirtay dufco horay ooga qalinjibisay sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta macadka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid abuuxasaan ugu dambayntiina siyaasiyiinta maamulka shaaqadirirka puntland ayaa si adag ooga hor yimid heshiis iskaasho ay wada gaareen maamulada ka arimiya hargeysa iyo garoobe walaalkeen cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan eegaya qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka riddada puntland ayaa ganafka ku dhuftay heshiis ay magaalada nairobi ku kala saxiixdeen maamulada shahadalla dirirka ah ee fadhigoodu yahay magaalooyinka hargeysa iyo garoowe wasiirkii hore ee maaliyadda puntland murtadka lagu magacaabo xasan shire abgaal iyo siyaasi lagu magacaabo aadan sheekh doon ayaa si adag u cambaareeyey heshiiska ay gaareen labadan maamul waxa ayna sheegeen inuu baalmarsan yahay maslaxadda shacabka soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen siyaasiyiintani waxay sidoo kale ka shanqariyeen in heshiiskan yahay mid si toos ah ugu adeegaya ajandaha siyaasadeed ee gooni isutaagga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan islamarkaana heshiiskaasi yahay mid loo adeegsaday erayo loo fasiran karo aqoonsi dadban murtadiinta mucaaradka ah waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni in uu ku lug leeyahay hindisahan islamarkaana uu ku howlan yahay ololo siyaasadeed oo horseedi kara kala qaybinta bulshada soomaaliyeed shalay ayay ahayd markii labada maamul ee somalilan iyo puntland ay heshiis labageysood ah oo u badan dhinaca amniga ku gaareen caasimada nairobi ee dalka kenya islamarkaana warmurtiyeed laga soo saaray heshiiskaas uu maamulka garoowe ku qeexay in uu soo dhoweynayo go-aanada masiiriga ah ee uu qaatay maamulka ashaadalla dirirka ee somalilan wasiirka gaashaandhigga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan murtad maxamed yuusuf oo ka hadlayay heshiiskan ayaa sheegay in labadooda maamul ay iska kaashanayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen maamulka laascaanood oo uu tilmaamay in ay u arkaan dhibaato gacan ku samays ah oo ay soo kordhisay kooxda villa soomaaliya mahadsanid cabdulqaadir warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii doornimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu